barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo waana maalin jimco ah taariikhduna ay tahay labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu marti ku yahay abwaan dhallinyaro ah oo ka mid ah abwaanada deegaanka soomaalida ee etoobiya buuram iyo dartaabaanu maray burco buurta sheekh baan biliya barya ka raadin jiray xidigtii waa barkiyo bilcireed lamood yaratubehay dhabiyo maabuwaalay ka timid mabu'aalay ka timi dabcan dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirna sidoo kale waxaan ka madhnaan doonin dhinacii kaalma heesaa
ukadiyo goordhow ayaad jaanta iyo jiibta la qaadi doontaan cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka
toddobada xubnood ee ugu horreeya xubnaha xisbiga dimuqraadiga uga tartamaya inay xisbiga ku matalaan tartanka madaxweynenimo ee maraykanka ayaa xalay isku waajahay dood xoogan iyagoo islamarkiiba si deg deg ah weerar ugu qaaday madaxweyne donald trump oo ay ku tilmaameen hogaamiyihii ugu musuqa badnaa taariikhda maraykanka dhammaan xubnahan oo raba inay xisbiga ku matalaan doorashada sannadka soo socda islamarkaana ay waajahaan madaxweyne trump ayaa sheegay inay ayidsan yihiin meelmarinta aqalka hoose ee qodobada maamuska xayuubinta kuwaasoo trump ku eedeynaya in uu si qaldan u adeegsaday awooddii xafiiska si siyaasad ahaan uga faa'iidaystay iyo weliba inuu is-hortaag ku sameeyey aqalka koongareeska xubnahan tartamaya ayaa doodan isku waajahay jaamacadda magaalada los angeles iyagoo ku celceliyey eeda ay u jeedinayaan madaxweyne trump oo ay ku tilmaameen madaxweyne guuldarraystay
booliska ayaa mamnuucay isu imaatinada dadweynaha ee qaybo ka mid ah magaalada new delhi iyo magaalooyin kale maalintii saddexaad jimcahan maanta ah waxaana ay gooyeen adeegyadii internetka si loo joojiyo mudaharaadyada sii kordhaya ee ilaa iyo hadda ay ku dhinteen sideed qof in ka badan kun iyo laba boqol oo qof oo kalena lasoo xirxiray mudaharaadyada ayaa lagu bartilmaameedsaday sharciga muwaadinnimada ee cusub oo ay dadka ka soo horjeeda sheegayaan inay khatar ku tahay hanaanka dimuqraadiyadda hindiya iyada oo la doorbidayo waddan hindiya banaanbaxyada ayaa la qorsheeyey inay ka dhacaan guud ahaan hindiya iyada oo lagaga soo horjeedo sharci cusub oo siiya waddo ay muwaadin ku noqdaan ayaa si dhaqso leh ugu fiday jaamacadaha muslimiinta iyo bulshooyinka intooda badan ee dadweynaha hindiya
halka dhegaystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aada ku dhegaysataan idaacadda duhurnimo waxaana magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan axmed xasan xuseen oo ku magac dheer shilka ka mida abwaanada deegaanka soomaalida oo magaalada laascanood aan kula kulmay abwaanka ayaa waxa uu labadii sane ee ugu dambeeyey ahaa abwaankii qaaday kaalmaha tartanka gabayada ee deegaanka soomaalida een abwaana kusoo dhawow barnaamijka laanta afka soomaaliga ee v o a ee suuyaalka dhaqanka jimcaha waandhawa walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan idinka mahad celinayaa anigoo ku sugan magaalada laascaanood ee magaaladii faca iyo magaca iyo taariikhda soomaaliyeed babaalka dahabka kaga jirtay ee daraawiisheed abwaana waxaad ka mid tahay abwaanada daadayar ee deegaanka soomaalida sida weyna looga yaqaano bal waxaad iga warantaa guud ahaan deegaanka haddii dhallinyarada si ay helaan eh, waqti eh, xasiloon oo ay iyagu maskaxdooda si eh, magaranaysa ay madax bannaan iyagoo u kaashanaya ay kusoo bandhigayaan aragtidooda rajo weyn baan ka qabaa ma jirto haweenaan ka rajo badanahay eh, sababtoo ah waxaan arkayaa markasta dhallinyaro fara badan oo isku hawlaysa u diyaargaroobaysa in ay kaalintooda ka qaataan eh, sugaantii Eh, gabdho iyo wiilalba halabuur leh oo gabayaaya ah. Eh, runtii wax badanna ka fahansan eh, gabayga iyo qiimaha uu bulshada soomaaliyeed ku dhex leeyahay Eh, kolley waxaa rajeynayaa haddii ay wakhti u saamaxo fursad u saamaxdo insha allahu tacaala inay noqon doonaan kuwo boos eh, muhiima buuxiya korna usoo qaadi doona gabayadii aad moodeysay iyo dhaqankii aad moodeysay inuu hadda hoos dhucu ku yimid insha allahu tacaala rajo fiicanna waan ka qabaa abwaana dee waxaa jirta een, sidaad uga hadashay een, qof kasta oo dee hadlaya waxa uu yidhaahdaa een, gabaygii iyo maansadii iyo geeraarkii bay dadku si weyn isugu khaldaan oo kala saaristii bal waxyaabaha isbedelay ee aad aragtay maxaa ka mid a oo een, hadday noqoto een, deegaanka soomaalida ama eh, gobolka soolaad hadda joogtaan oo kale markaad dadka la sheekaysatay Eh, wallahi waa runtaa eh, ma garanayo su-aal ka muhiimsan eh, su-aashan hadda aad weydiisay waxaan ogahay oo xaqiiqa in badanna aan usoo joogay in dhallinyaradu ay ku dhahayso markay arkaan gabay eh, ama maanso in ay u yaqaanaan inuu farqi weyne udhexeeyo laakiin gabay iyo maanso kow waa isku mid Gab- markaan waa isku mid ku leeyahay gabaygu waxa weeyaan mid ka mid ah badaha maansada isla markaana waa boqorka maansada la yidhaahdaa si guud ee sugaanta hadday noqoto jiiftadii hadday noqoto saarkii hadday noqoto een, ee, maxay ahayday gabaygii hadday noqoto baarcadihii hadday noqoto heestii waxaas oo dhan waxay noqonaysaa een, waxay hoostegaysaa waa maanso si guud maansadii haddana lasii kala qaadi oo bada kala duwan kula baxaysa badaha anigaan soo sheegay islamarkaana waxaa kaalinta koobaad haystaa uguna dhumucda weyn uguna miisaan weyn waa gabayga marka gabaygu waa mid ka mida maansadii laakiin maansooyinka laftoodii baa laysku khaldaa oo isfahan la-aan badan ay ka jirtaa sidoo kalena qofku hadduu halabuur yahay wuu same- wuu buraanbur wuu samayn karayaa ee, batarkii dumarka wuu samayn karayaa gabay wuu samayn ka- een, een, haddii awooddiisa u leeyahay wuu samayn karayaa sidoo kale wax micnaa iyo maaragtay dhibaata kuma jabna hadduu qofku sameeyo buraanbur ama dhaanto anigu ma dhaanteeyo oo dhaanta kuma luuqeeyo intaan dhaanta sameeyana fanaan uma dhiibo laakiin markaan doonaday social media intaan dhaanta sameeyo waan soo geliyaa barhayga eh, bartida eh, facebooka marka eh, laakiin waa la kala leeyahay waxyaabaha deegaanka soomaalida uu sida weyn caanka ugu yahay ee uu dadku ay ka hadlaan waxaa ka mid ah een, dhaantada oo deegaanada kale soomaaliyeedna sooba gaadhay bal ka waran dhaantada iyo qaabkan cusub ee loo qaadayo iyo waxaa jira haddii aynu nahay guud ahaan bulshada soomaaliyeed ciyaaro kala duwan oo fara badan oo aynu dhaqan u leenahay ciyaarahaas eh, dhaantada iyo qeybaheeda kala duwanba waxaa ka mid a sida bat eh, sida maxay ahayday eh, ciyaarta la yidhaahdo en, jaandheerta eh, wiglada garbaroogada guuxada eh, ciyaarahaas oo dhan marka eh, waa ciyaaro dhaqameedo marka deegaanka soomaalida eh, waa deegaan caan ku ah ama waxyaaba badan lagaga xusuusanayo eh, dhaantooyinka dhaantaduna kolley waxaan aaminsanahay inay tahay eh, mid ka mid ah fanka aynu ay soomaalidu gaarka u leedahay Eh, sida en, hadday noqoto heestii hadday noqoto ciyaarihii kale ee kala duwanaan waa mid ka mid a ciyaar dhaqameedka ugu xiisaha badan waxyaaba badanna iyada qudhida lagu tarjumi karo een, ma jiraan adigu dhaantooyin aad samaysay oo kale kolley waan sameeyaa dhaantooyinka oo waa mid ka mid a un kolley sugaantan aan sameynaya baraha bulshada bulshada aan kula wadaago un weeyaan Eh, laakiin ma jirto dhaanta intaan sameeyey aan fanaan u dhiibay oo aan qaad ku idhi ama anigu intaan qaaday aan ku luuqeeyey laakiin eh, way jiraan Eh, markaan doono intaan qoro oo sameeyo eh, social media waa kula wadaagaa bulshada waxaa ka mid ah eh, dhaantooyinkaas eh, dhaanta odhanaysay buuram iyo dartaabaanu maray burco buurta sheekh baan biliyo barya ka raadin jiray xidigtii waa barkiyo bilcireed lamudiratubehay dhabiyo maabuwaaley ka timid bir xijaab lay dhigiyo sidaad baabka iga tahay bara kastoo aan maraba baahi baan ku qawaa ma bogtoho hurdaada basaruumalado adigan ku bukaahuna beer lulaay dhaantada lagu sheegay waa taas oo intii laxankaa la saaray muusigna lagu laday oo lagu ciyaaro lagu dhaantayey aad iyo aad baad umahadsantaha n waa qayb ka mid ah dhaantooyinka aad bulshada la wadaagto n baraha bulshada aada soo dhigto n waxaa jira n abwaane waxaad ka mid ahayd ee tartamayaashii ku guulaystay n saddex laba jeer oo la qabtay gabayaada dowlad deegaanka ama deegaanka soomaalida bal ka waran tartankaasi aad ka qayb gashay oo aada noqotay abwaanka koowaad laba sanoo isku xigta
xaqiiqdii tartankaas aan labada jeer ka qayb qaatay soo diyaarisay wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee daldeegaanka soomaalida wuxuu ahaa kolley tartan annaga ahmiyad gaara noole ka deegaan ahaan iyo guud ahaanba dhalinyarada iyo bulshada baraarujin iyo iyo moraal iyo dhiirigelin badanna usoo kordhiyey dhalinyarada halabuurka leh oo insha alla rajeynaya hadda kadib sidii iyo si ka ballaaran inuu qabsoomi doono waxaa jira abwaane gabayo badan baad qaadaa gabayga ergo oo afka iyo qiimihiisa aad kaga hadlayso oo kale bal gabaygaasi ka waran iyo waxyaabaha uu sida weyn uga hadlo gabayga ergo waa gabay ka mid ah gabayada aan tartanka ku galay waana gabaygii tartankii ugu dambeeyey ee la qabtay oo lagaga hadlayay baraxtirka afka soomaaliga aan qaybtayda maarta aan kaga qaadanayay buu ahaa gabaygaas wuu u dheeryahay waxaan rajeeyay waxaan u malaynayaa haddii hadda aan bilaabon dhahno aan dhamaystiro inaanaan ka wada gaadhsiinaynin sababtoo ah waqtigaan haysta oo iska yar saad ayay sheegteen marka waxaan isku dayayaa inaan meerisyo kooban inaan kasoo qaato gabayga marka gabaygan erga wuxuu leeyahay
unugeed ammaansadan shaxaararta gerarka maaloosin waayadan tixdan soo astaan jiraye oo waa kaan afkayga xidhan aamusnaan jiraye uma teedna uma hayninoo waanka urgo-aye ha yeeshee markaana wiilan mudooyin inteeda ee ayay orgootay murtidu abaasiixi gadho awoodeeda waa an leeyo howow abteeriyaye calool iyo dhigbaan seesaya agab dul sarkiye ujeedkeeda gaarka haddaan idin ogaysiiyo ergaweeye maansadaniaan soo abaabulaye waana olala guudoon bulshada igaleeyahay ana baaro maantana dhambaanood ka rogayay afka hooyo ayaa bulshada udubka sugaanta aqoonsiga inoo gaarka ee joo oga jeerideena uurka hooyaday iyo markaan ubuucdaa soo dhaafay afka ifka maalintii aan dul imid aniga oo ooyi inkii laygu anqarinayay ee laygu ababsiiyey anigoo abaydina midkaan dhuuxa yeeraygiisa maanta inaan hilduufaayi waaye abaal xumaaye hantidii agoontowday baan abba leeyahay haddaan arartay howluhuba waa laga fibtaye tusaalooyin awdnaan jiraan ku agdheegayaye aftintiyo haraadi jeer ku talayga dheenixiisa haddii lagu arooro harweyn lagu ekaysiiyo oo dar loo agaasimay qabaan loo agdheegi waayo xareedii udgoonaan jirta oon ka bixinaysay urqalaad inta yeelatay wadaajowdaay
weli waxaanu ku jirnaa dhegaystayaal barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha ee idaacadda v o a abwaan waxaa jira waxyaaba badan baad ka gabayda oo nabada leh dhaqanka leh suugaanta leh maanse baa jirtay aad kaga hadlaysay jacaylka oo la yidhahda maamuus bal ka waran maansadaasi oo dad badanna ay dhegaysteen qaarkoodna ad baraha bulshadaoo kale aad kuula wadaagtay maansadan waa maanso dhowaan curatay kolley maansa jacayla maraan kamarkaan jacayl ka hadla ama wax ka tiriyo waqtigii ugu dambeysayba iyo maansadan soo baxday insha allah waxaa weliba bil dhamaystiran kama soo wareegin waqtiga maansadan ay curatay maansadana magaceeda waxaa la yihahdaa maamuus waxayna ku bilaabanaysaa sidan boqol jeer kuma hamuusay ku mintiday jacaylkaaga milgahaaga qiimeeyey ku matalay adduunkayga kor u qaaday magacaaga miisaamay sharaftaada marley dumar intaa joogta keligaa kumaan raacay wixii muran abuuraya adigaa mushkiladdiida kelmaddaada meeleeyey macaansaday odhaahdaada intaan miiray samahaaga muska tuuray xumahaaga makhluuq badan ammaantaada u bandhigay mudnaantaada milicsaday hannaankaaga ashqaraaray muuqaaga ku mashquulay quruxdaada muxibooday araggaaga muruggalay la-aantaada abaarsaday maqnaantaada maarmi waayay kelidayda maalinteennu sugi waayey mahadhada dareenkaaga igu maran xasuustaadu milyan jeeranoo xiisay kugu sooray maankayga ma huraanka noloshayda ma dhaafaanka dookhayga miyirkoodu tahay daawo ku midownay gacaltooyo aawadaa u maansooday maskaxdayda kuu baadhay intaan hagar la-aan maaxday kuu curiyay midhahayga dhirta oo mankii fuulay geeduhoo magool yeeshay hoobaanta midabkeeda ku mataalay jaahaaga ku maqsuuday kulankaaga muraaqooday garabkayga kolkaad joogta midigtayda inagoo ismaan welin muftaaxii kalgacalkeenna iyo ubaxamuuqiyo ubaxa muuqiisu yahay midabka dhiigayga mulki weeye ku gaara ka masaxay quluubtayda midh kastoo namiimkeennu kugu dhahoigu dhaho maqnaantaada marka aadan ila joogin adiguna marwey heedhe kalsoonida hamaan dhaafin inta aad masayr qaado abwaanadu waxay sameeyaan wacyigelin ujeedooyin fara badan bay ka gabiyaan hoga tusaalayn dadka oo ay wax badan oga diigaan qaarkood ay waxbaraan oo kale kaalinta aad ka qaadata oo kale iyo waxyaabahaas oo dhan karta wax badan bay isbedela xitaa gabayga marka loo sheegayo way ku raaxaysanayaan way sacabaynayaan markay gabay baraarujina ama dhiirigelin aad u tiriso laakiin ma jiro qof intuu meeshii kasoo qaada dhahaya wixii abwaanku hadda uu inaga waaninayay ee uu ka hadlayay bal dariiqii uu inagu toosinayay aynu mar ama duba madacsanayaan sidaa aawadeed haddii kolley gabay uu wax sheegayo gabay kee a waqti waxaa kamid ahaa aan tiriyey bil dhexdaas dhexdaas ahayd hadduu gabay wax sheegayo uu guula dhalinayo abwaankii waxaa ka mid ahaa hadduu gabay wax sheegayo uu guula dhalinayo awaankii gayiga ee murtida guul loogu deeqay dhoodaanba guubaabadii gool ku dhalin waaye ma jirin gabayadii suldaan timacadde iyo qaryaan cabdullahi macalin dhoodaan iyo abwaanadii soomaaliyeed gabayadii ay tirin jireen ee bulshada ku gubaabin jireen hadday qabyaalad kala hadlayaan iyo hadday horumarkooda ay u tilmaamayaan iyo hadday ku toos talo iyo toosin iyo tusaale wax ay doontaba ha ahaatee gabayo ka xoog badnaa ama uga qiimo badnaa ma jirin wax hambeeyeen ma jirin hadday kolley gabay wax ku qaadanayaan bulshadu kuwiiba wax ku qaadan lahaayeen haddana waxaa laga waantoomayna weeyaanoo marka gabaygaas ma iskala hambaynaa oo waxyaabo badan aan kaga hadlayay waa gabay isaguna dhawaan curtay aniguna bulshada waxyaaba badan ugu hoga tusaaleynayay ugu dambeynna aan kusoo gabagabeynayay inay bal iyagu isdhacaanay dantooda u midoobaan marka waqtigoo aad u cararaya anoo ka faaidaysanaya gabaygan in yaroo kooban baan insha alla meersi yaroo kooban baan wax ka taaban doonaa waxaana ka mid ahaa adduunyadan hayaan dheer gashay iyo geediyada hoose adduunyadan halkii lagu ogaa halalka may laaftay dadkayguna hurdada dheer galay hoos u dhugan waayay goortaan haleela hadeeyey een hifay taladooda hami jabay afka hodan ahaa waa kan howlgabee ma haleela maansooyinkii heeganka ahaa ee haakaala maantaba inaan idin hor joogaaye anuunbaa hadlaaye dhegaha hoorsan ma haysaane markaan bari ka heesaad galbeed haga cusaysaane aan ku hubiyo maantana kolley waa halkuma taal inuu helo ninkii dhowrayow haybta gabeegaygu habaariy habaar habaar maaha iyo cay ninkii qadaf u haysto emana aha hujuum iyo mid aan ila haboonayn emana aha hayaay beena iyo lashiya huhaa emana aha hantaada cabarhkood soo hordhiga duul emana aha ammaan lagu habo uu huwada ruux emana aha mid hayb loo tirshay iyo heera gooni ahe waase hadiyad qaali ah qofkii weelo horsade eh halkaa idhiye gees kale halkaa idhiye gees kale ayaan ku hareerigi haddaan dhowr hab oo ila haboon hoga tusaaleeyo dhallinyaro hufnaan muujisiya howlkarnimo gaara waa yeel hayina oo go-aan hoosta ka xariiqa iyo kii hantilaha ah ee huraya maalkiisa saddexdaa habee lagu hodmee heerka lagu gaadho hakarashada markay doorbideen haadkii laga baydh ma hawoonayaan maatidii waalidkood hoday huqdiga iyo haraadkaa socdiya hoosu dhaca taagan habowga iyo haadaandhiciyo lurkiiyo haydaarta iyo raac bilaashiiyo hoqdiya weliba hoosiiska hafaryada xadbeeshiya bulshadan hiifsan noloshooda aqoon-yahanadooda hagrada eega ka horow iyagaa halkaa maanta dhigay oonu fidin hiil iyagaa u hooyaba ahaa baran habowgaas dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan marti inoogu ahaa abwaan axmed xasan xuseen oo ku magac dheer shilke abwaanka oo ka mid a abwaanada daadayar ee deegaanka soomaalida oo magaalada laascanood aan kula kulannay intaannu barnaamijkaasi mid lamida ku kulmi doonno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
waagaag dhegaystayaal barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka haddaynu intaasi kaga nimaadno iyo weliba cabdikariin olol haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha iyo weliba axmed cali sheekh kusoo dhawaada
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta liverpool ayaa xaqiijisay in ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee kooxda red bull salisburg takumi minamino ay la soo wareegi doonto kowda bisha janaayo ciyaaryahankan u dhashay dalka jabaan ayaa waxaa heshiiskiisa ku xirnaa heshiis nasakh ah milyan oo baan oo kaasi oo haddii liverpool ay bixiso ay la soo wareegi kartay sidaasi oo ay samaysay waxaana uu sayaxay qandaraas afar saniyo bar ah oo garoonka anfield uu ku joogayo ilaa sannadka menamino oo jira ayaa waxa uu dhaliyey sagaal gool islamarkaana waxa uu baasay kow iyo toban kale kadib kulan oo u saftay kooxdan ka dhisan dalka austriya riyadeeda ayay ahayd in aan noqdo ciyaaryahan ka tirsan liverpool ayuu yidhi minamino oo hadlayey kadib markii uu saxiixay qandaraaska kooxda liverpool shalay dhinaca kale kooxda arsenal ayaa la filayaa in maanta ay ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi michael arteta u magacaado inuu noqdo macalinka cusub ee kooxdaasi arteta ayaa waxa uu shalay macsalaameeyey shaqaalaha kooxda man city oo uu ka tirsanaa isagoo kaali u ahaa tababare beb gardiola kooxda man city ayaa la rumaysan yahay in ay ka carruurtay qaabka arsenaal ay u wajahday la soo wareegitaanka tababare arteta se yeeshee waxaa la sheegay inaanay ka joojin doonin in arteta oo jir ah uu bedelo macalin onay emry oo kooxda arsenaal ay celisay bishii nofembar kooxda arsenaal ayaa sidoo kale la filayaa in lacag dhowr milyan oo dollar ah oo magdhow ah ay siiso kooxda man city taasi oo qayb ka ah heshiiska uu arteta kula jiro kooxda city ee uu burinayo si uu u noqdo macalinka kooxda arsenaal tababaraha kumeelgaarka ee arsenaal fredi wimberg ayaa la filayaa in uu kooxda leeliyo kulankii ugu dambeeyey maalinta berita ah markay garoonka gudison bark kula kulmaan kooxda everton ayadoo artetana la rumaysan yahay in uu ciyaartaasi dusha ka daawan doono kooxda evertonna waxa ay ku dhowdahay in ay tababare carlo angeluti u magacaado inuu noqdo macalinka cusub ee kooxdaasi hase yeeshee toddobaadkan ciyaarta dhacaysa oo ay kaga horteegayso kooxda arsenaal ayaa la sheegay inay tahay mid aad degdeg u ah si uu angeluuti u leeliyo hase yeeshee wixii kulankaasi gurita ka dambeeya waxaa la sheegay in macalinka reer talyaani uu la wareegi doono naadiga ka dhisan garoonka gudison barg ciyaarta kooxda arsenaal ay la yeelan doonaan birita kooxda everton waxaa leelin doonaa macalin donkan ferguson oo labadii kulan ee lasoo dhaafay kooxdaasi si kumeel gaara u siihayay inta ay ka helayso macalin cusub kadib markii la ceeriyey macalinkii hore kooxdaasi marco silva angeloti oo lixdan jir ah ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu sayiixi doono qandaraas uu mushahar badan ku qaadan doono kadib markii uu magaalada london kula kulmay milkiilaha kooxda everton farxad mushiiri halkaasi oo heshiis ay ku gaareen dhinaca kalena kulamo ciyaareed ayaa caawa iyo beri ka dhici doona qaar ka mid ah dalalka qaaradda yurub horyaalka bundesliga ee dalka jarmalka kooxda hoffenheim ayaa martijiri doonta naadiga dortmond horyaalka zeri aadana kulan adag ayaa kooxda rooma waxa ay kaga horteegi doontaa kooxda fiorentina iyadoo u safraysa magaalada florence sbainna waxaa is arki doonaa aibar iyo ganarada halka dalka ingiriiska ay jiri doonaan kulamo maalinta birita ah iyo habeen dambe kooxda everton waxay marka jiri doontaa naadiga arsenal bournemouth iyo burnley ayaa kulmi doonaa southampton waxay aadi doontaa asovilla shevel waxay umarti doontaa kooxda brighton newcastle waxay la kulmi doontaa kooxda crystal palace norwich ayaa marka jiri doontaa naadiga wolves halka ciyaar adagna ay dhex mari doonto kooxaha man city iyo lester city oo kaalimaha labaad iyo saddexaad ee horyaalka ku kala jiraan dhinaca zeri aadana waxaa birito iyo habeen dambe dhici doona udonese oo martigeli doonta kyler iyo inter milan waxay la kulmi doontaa genoa kooxda sbalna waxay aadi doontaa naadiga torino horyaalka dalka laliigana kooxda mayorka ayaa la kulmi doonta naadiga zabia barcelona waxay martigeli doontaa kooxda deportivo albas villarreal iyo gatafe is arki doona kooxda valencian waxay aadi doontaa kooxda real volidad horyaalka dalka jarmalka ee bundesligana kooxda bay munshin ayaa la kulmi doonta naadiga wolfsburg con iyo veder bremen ayaa sarki doona mainz waxa ay martigeli doontaa kooxda leverkusen oxburg waxay aadi doontaa naadiga rb leipzig shalk waxay la kulmi doontaa kooxda freiburg halka kooxda hogaanka heesa ee brushi mushladbach ee ciyaar adag kaga hortegi doonto naadiga heerka berlin xubinta cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh ayaana la socodsiinaya wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaan filayaa inaad dhegaystayaal markana sugaysaan heestii aan qadarka idinka maqashiinay ee dirgax iyo fanaanka cali dhaanto
waa hagaaga dhegaystayaal dhaantadaasiina waxaa ugu dambaysay idaacaddayda duhurnimo waxaana codadkooga ah inuula socodsiinayay bashiir carab iyo weliba khadra haybeeh guud ahaan idaacaddayda duhurnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen caashi ibraahim aadan iyo anigu cabdixakiin maxamed shuruuca waxaan idin leenahay tan iyo afartan galabnimo sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.